Heerka shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay ee ku sugan gudaha dalka ayaa sii kordhaysa xilli tiro badan oo dhalinyaro ahna ay ka qalin jebinayaan jaamacadaha dalka, taasoo weliba ay sii dheer tahay kuwa wax soo bartay ee ka soo laabanaya dibadda. Shaqo la'aanta baahsan ee dhalinyaradu wajahayaan waxaa loo sabaynayaa inay helin tababaro xirfadeed oo ay ku shaqeystaan iyo inay yar tahay abuuritaan shaqo ay iskood uga shaqeystaan, intii ay sugi lahaayeen inay u shaqeeyaan dowlad ama dad gaar ah, waxayna ka bixi lahaayeen shaqo la'aanta, waana sida ay qabaan dadka u ololeeya shaqo abuurka. Haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mid ah gabdhaha waxbartay ee ku sugan degmada Dowley, iyaga oo codsaday in loo sameeyo shaqo abuur ama la shaqaaleysiiyo.
Magacayga waa Caaisha Cabdi Xasan. Waxaan ka mid ahay gabdhaha ku nool ee u dhashay degmada Dowley. Waxaan ka mid ahay gabdhaha waxbartay ee la shaqada ah u baahan shaqo abuur. Aniga ahaan waxaan soo bartay kulliyadda la yiraahdo IT ga. Waxaan ku takhasusay Computer Engineering. Ilaa haddeer ma hayo wax shaqo ah. Deegaankeena waxaa laga qiimeeyaa dadka oo dibadaha wax ka soo bartay sida waxaanba noogu dhawaato Kenya dariskeena ah. Anaga waxaan nahay dhalinyaro wax soo bartay oo la shaqo ah. Noloshoodii iyo nolosha qoyskooda aanan haysan wax ay ku maareeyaan. Marka gabdhahaan maamulka degmada Dowley waxaan ka codsanaynaa inay noo sameeyaan shaqo abuur ama na siiyaan shaqo baanu ka codsanaynaa. Anaga waxaan wax usoo baranayna inaan deegaankeena wax u qabano oo mataqaanaa iyaguna ay naga faa'iidaan anaguna aan ka faa'iidno. Waalidkeenana aan ku anfacno iyagana cilmigeena aan u faa'iideyno. Anagaa u dhalanay oo wax usoo baranay oo mataqaanaa mudan in aan wax u qabano. Marka maamulka waxaanu si si wanaagsan uga codsanaynaa inay noo sameeyaan shaqo ama ay nala shaqaaleysiiyaan.
Magacayga waa Sumeeyo Cabdi Axmed. Waxaan ka mid ahay gabdhaha ku nool deegaanka Dowley ee shaqo la'aanta hayso ilaa heer jaamacadeed. Sanad ayaan shaqo la'aan ahay. Waxaan soo bartay Accounting waxaana rajeynayaa insha Allah inaan shaqo wanaagsan ku heli doono.